halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebanoogu saaciid sharxin sifahaaga waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culummadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynaya ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dalladda kulmiso culummadii waxbaratay ee reer banu israa'iil laakiinse haddana ilaah ku xadgudubtay ayuu nebigu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii caamoos cutubka toddobaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaa caamoos jawaabay oo wuxuu amasiyaah ku yidhi anigu nebi ma aan ahayn nebi wiilkiisna ma aan ahayn laakiinse waxaan ahaan jiray ari jir iyo mid midhaha darayga urursada waxay inoo joogtay dembiyadii ay galayeen reer banu israa'iilkii reer waqooyiga ahaa waxaana loo sheegay in isla dembiyada ay iyagu iminka galayaan ay horay u geli jireen quruumihii ilaah oo ka eriyey waddanka waxaana ka mid ahaa reer amoor oo iyagu ahaa niman xagga damiirka daciifka ahaa waxay ahaayeen niman balwadi dilootay oo macaasida aan ka xishoon laakiin ay la noqotay inay qayb ka tahay nolol maalmeedkooda sababtaasi aawadeed ilaah wuxuu iyaga saarayaa xukun oo xukunkooduna wuxuu ka yimid sharciga waxaana loo eegay waxa sharcigu uu ka leeyahay quruuntii ilaah ku xadgudubtay markii kitaabka la eegayna waxaa soo baxday in ciqaabtoodu ay la mid noqonayso carruurtii reer amoor waxaana weeye in dalka laga eriyo waxay jebiyeen shuruuddii ay dalka ku degganaan lahaayeen reer amoor dalkii waa laga saaray dembiyada ay galayaan aawadood oo waxaanan aragnay wixii ilaah uu ka yidhi reer amoor sida ku qoran kitaabka yeshuuca cutubka afar iyo labaatanaad aayadda siddeedaad balse ilaah intaannu xukunka ku soo dejinin reer amoor waxaa la siiyey wakhti aad u badan bal in la arko haddii ay dembiyadooda ka soo noqonayaan iyo haddii kale waxaana ilaah uu ku yidhi nebi ibraahim dhulka kuma geyn karo iminka waayo waxaa deggan dhulka reer amoor oo dembigoodiina weli ma buuxsamin laakiinse waxba kama soo caano casaan oo dembiyadoodii bay sii wateen kamana soo noqonin innaba ugu dambayntiina ilaah wuxuu go'aan ku gaaray in iyaga laga saaro waddanka oo la laayo oo aan ciduna u harin reer mo'aab dhulka ma joogaan iminka waxaana la mid ah reer amoor oo iyagu wakhti ka sii horreeyey reer mo'aab ayay tafiir go'een balse qaarkiin ayaa waxay ku doodi karaan inaanay cadaalad ahayn in la laayo ama la baabi'iyo gebigoodba ama la tafiir gooyo quruun aan la siinin sharciga waxayna ahaayeen quruun aan ilaah waxba ka garanaynin marka ay halkaasi joogto ayaa waxaa rasuul bawlos warbixin cajiib ah uu inagula hadlay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka labaad aayadaha laba iyo toban ilaa afar iyo toban markaasoo uu lahaa in allah intii sharci la'aan dambaabtay sharci la'aan bay halligmi doontaa oo in allah intii sharciga hoostiisa ku dambaabtayna sharciga lagu xukumi doonaa waayo kuwa sharciga maqlaa ma aha kuwa xaqa ah ilaah hortiis laakiin kuwa sharciga yeela xaq baa laga dhigi doonaa markii dadka aan yuhuudda ahayn oo aan sharciga lahayno ay sameeyaan waxyaalaha sharciga kuwan aan sharciga lahayno waa isku sharci su'aal kale ayaa soo baxaysa waxaana weeye maxaa quruumaha aan haysanin sharcigii nebi muuse ay dilalka iyo xatooyada uga baaqsanayaan rasuul bawlos oo faallada sii wata ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer roma cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan waxay muujiyaan shuqulka sharciga oo qalbiyadooda ku qoran iyagoo garashadoodu u markhaati furayso oo fikiradoodu midba midka kale ashtakaynayo ama marmarsiinyo samaynayso marka ay sidatan tahay aniga iyo adigaba waxaynu leenahay garaad ama garasho oo garashadeenna ayaa inagu markhaati furaysaa ama aynu cudurdaar ku helaynaa waxaa loola jeedaa markii aynu dembi samayno waxaynu noqonaynaa kuwa gartooda qaata oo yidhaahda anigu eed baan galay amase waxaynu noqonaynaa kuwo aan lahayn garaad ay wanaagga iyo xumaanta ku kala gartaan waxaanse ognahay in ilaah uu siiyey dadka dareen ay ku kala gartaan wixii wanaagsan iyo wixii xun ilaahna isagoo eegaya taas ayuu ee dusha uga tuuray reer amoor iyo weliba quruun waliba oo la mid ah reer amoor markii hore waa intaan eeddoodu buuxsamine ilaah wuxuu nebi ibraahim ku yidhi kuwa adiga kaa soo farcami doona afar boqol oo sannadood ayay masar joogi doonaan ilaa dembiga reer amoor uu buuxsamo ilaah wuxuu iyaga u muujiyey naxariis iyo roonaan markii uu daawanayay xadgudubkooda muddo gaaraysa afar boqol iyo labaatan sannadood waxaa la siiyey haddaba muddo gaaraysa afar boqol iyo labaatan sannadood quruuntaasi inay dembiyadooda kaga soo noqdaan laakiin way ku guuldarraysteen inay ilaah u soo noqdaan waxaana ku soo degay xukun ah in ay si deg deg ah dhulka uga baxaan markii yeshuuca dhulka iminka loo yaqaano dhulkii israa'iil uu soo galay oo uu ka soo gudbay webiga urdun wuxuu soo gaaray dhulkii reer amoor yerixo ama jeriko waxay ahayd dhul ay lahaayeen reer amoor dhilladii raxab ahayd ayaa iyana ahayd reer amoor iyada iyo qoyskeedaba waxay ka mid ahaayeen kuwii aan la burburinin ama aan la halaagin waxaan kaloo garanaynaa in reer mo'aab ay baabi'een laakiin waxaa hartay haweeney oo ahayd reer mo'aab oo waxay ku jirtaa faracii sayid ciise masiix reer amoorna way baabi'een laakiin waxaa ka hartay haweenay lagu magacaabo raxab oo iyaduna soo gelaysa faraca masiixa ilaahna iminka wuxuu ku leeyahay reer banu israa'iil waxaan reer amoor u ciqaabay dembiyadan la midka ah kuwa aad gelaysaan haatan waxaanan idinka idiin siiyey sharcigayga balse waad jebiseen ilaah oo ka dul hadlaya nebiga ayaa wuxuu leeyahay iminka sida ku qoran kitaabkii caamoos cutubka labaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban ee baalka kun boqol afar iyo afartan ee axdigii hore sida tan oo weliba dalkii masar waan idinka soo bixiyey oo afartan sannadood ayaan cidladii idinku horkacayay si aad u hantidaan dalkii reer amoor oo wiilashiinnii waxaan ka kiciyey nebiyo oo barbaaradiinniina waxaan ka kiciyey kuwa nadiiradayda ah ee ilaah loo soocay dadka israa'iilow soo saas ma aha ayaa rabbigu leeyahay haddaan idin jilciyo ayaa rabbigu wuxuu leeyahay waxaan doonayey in idinku aniga aad ii adeegtaan ama iiga adeegtaan dhulka si aad u noqotaan nebiyo iyo niman nadiirre ah ama loo soocay howshayda haddaba inkastoo sidaas laga malaynayay haddana way guuldarraysteen maxaa haddaba dhacay bal aynu horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad oon isla eegno ama akhrinno aayadda laba iyo tobanaad oo waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse idinku nadiiradii waxaad siiseen qamri ay cabaan oo nebiyadiina intaad amarteen ayaad ku tidhaahdeen innaba waxba ha sii sheegin nadiiradu waa rag reer banu israa'iil ah oo si ikhtiyaar ah u qaadanaya howl ay ilaah ugu adeegayaan ama waxay gelayaan sharad oo waxay leeyihiin ilaahu sidaas iyo sidaas ayaan kuu yeelayaa haddaan sidaas iyo sidaas helo waxaa nidar galay samuel hooyadii markii ay dhali weyday waxayna ilaah u ballanqaaday in curadka ay dhali doonto ay ilaah siin doonto sidii bayna noqotay haddaba markii dadku ay sharaf ama wacad ilaah la dhiganayaan saddex waxyaabood bay samayn jireen wakhtigaas waxaana ugu horreeya inaanay timaha mandiil ama sakiin aan la saari jirin inkastoo weliba axdiga cusub iminka uu taasi mamnuucayo wakhtiganna haddii la arko qof timaha sii deystay oo rag ah ceeb bay noqonaysaa laakiin kuwa nidarka galaya waxaa la doonayaa inay ceebta u adkaystaan tan labaadna kuwa nidarka galaya la dooni maayo inay qamri cabaan ama ay cunaan wax lagu sakhraamo wax waliboo ay yihiinba ha yeeshee reer banu israa'iil qudhooda ayaa kuwii nidarka galay baadiyeen jiray oo waxay siin jireen qamri iyo wax lagu sakhraamo tan saddexaadna waxa weeye in qofka nidarka galaya uu iska ilaaliyo inuu taabto qof meyd ah xitaa haddii uu xigaalkiisa yahay qofka meydka ah balse reer banu israa'iil qiil bay u heleen wax waliba oo waxaa jiray kuwo aayadaha si kale u macnaysta oo sharciyadana si kale u dhiga waxaa kaloo nebiyada ay ku qasbi jireen inaanay waxyi u sheegin waxay ku odhan jireen dooni mayno in aannu maqalno wacdigiinna iyo waxyiyadiinna iyo farriimihiinna intaba waxay diideen inay dhegaystaan nebiyadii ilaah haddaba dadka yaga ayaa la mid ah oo waxay badankood ka soo horjeedaan wacdiska injiilka masiixa waxaad maqlaysaa iyaga oo kugu leh sharci ma ahan in si toos ah masiixa looga wacdiyo dhulka soomaalida marka ay sidaasi tahay fikirkoodu wuxuu la mid yahay kii reer banu israa'iil kii degganaa dhulkii israa'iil oo waxay leeyihiin dooni mayno inaynu maqalno wacdiska ciise masiix laba waxyaabood baa haddaba burburiya qaran waliba kow in laga hor yimaado wacdiska injiilka nimcada waxaa dalkii qabsaday kuwa doonaya inay dadka ku qasbaan fikirkooda iyo sida arrinku iyaga uu la yahay ama ula muuqdo waxaa markaasi fikraddooda ama aragtidoodu ay si toos ah uga soo horjeedaan tan ilaah oo waxay si toos ah u mucaaradayaan in dadka lagu wacdiyo masiixa oo ay ka haraan dembiyadooda iyo in ruuxa quduuska ah ee ilaah uu niyadahooda soo galo labo waxaa qaran burburiya qamricabista ama sakhradda waxaannu dhammaantayo wada garanaynaa sidii loo halleeyey da'yartii oo halkii ay wax ka baran lahaayeen fursad loo siiyey inay muqaadaraad iyo qaad ka hirqadaan waxaad arkaysaa haddii aad booqato meelaha lagu jabaneeyo ama lagu marqaamo ilmo aad u yar oo soo iibsanaya qaad oo marqaamaya wuxuu ilmahaasu la fadhiyaa rag waaweyn oo muqayiliin ah waxaana la kala qaadanayaa warka hadday noqon lahayd siyaasad taariikhihii hore ee dagaalka iyo sida beeshaasu ay kaga adkaatay ama kaga guulaysatay dagaaladii beryihii hore dhacay beeshii kale ee ka soo horjeeday waxaa halkaasi laysku weydaarsanayaa gabayo ay tiriyeen raggii caanka ahaa waxaana marinaya aalaaba ninka qaadka loo qaaday ama shaaha laga dhiibayo kan kale waa inuu dhegaysto ammaanta reerkiisa oo ilmihii yaraana wuxuu maqlayaa waxa beeshaasu ay xiisayso inay tahay geesinimo iyo in qabiilada reerka jiritaankooda ka soo horjeeda la unuungooyo ninna ka fakari maayo sidii dadka laysugu keeni lahaa oo laysugu soo dhoweyn lahaa dadkii ay kala fogeeyeen reermeyigii hore ee ahaa aabbayaasheen kuwaasu aqoon ma lahayn haddaba waxayna keliyahoo garanayeen in markii ay xoolo yareeyaan beelaha derisyadooda ah la soo dhaco oo xoolo iyo gabdhaba laga soo wato wixiibaa gabayo laga sameeyey markaasaa la buunbuuniyey oo da'yartii looga dhigayaa inay habboon tahay in qabiilqabiil loo kala safnaado waayo qabka ku jira aawgii ayay la noqonaysaa in qabiilkaas isaga ah uu ka derajo iyo magac dheer yahay qabiilada kale waa qaab iyo dariiq dadku ay qaraabanimadooda ku waayi karaan haddii ay iskala qaybqaybiyaan waxaana kala qaybqaybinta keenaya dad ducafo ah oo goobaha marqaanka fadhiya oo beelaha kale caaya oo hadday u suurtowdana soo boobaya ilaynsi kale oo uu ku noolaan karo ma lahan sakhradda haddaba iyo jahliguba way wada socdaan waana waxa dumiye qaran waa in dadka lagu soo dabaalo injiilka nabadda ee ciise masiix haddaba reer banu israa'iilkii wakhtigii nebi caamuus dhib baa ka haystay sakhradda waxayna diideen hadalladii rabbiga ee ka imaanayay afkii nebiyada waxaana ilaah oo leeyahay oo nebiyadiina intaad amarteen ayaad ku tidhaahdeen innaba waxba ha sii sheegina haddaan horay idinku sii wadno cutubka labaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku qoran bal eega hoostaada baan ugu hoos riixmay si gaadhiga xidhooyin bal ah ka buuxaan u riixmo aayaddan siyaabo kala duwan baa loo macneeyaa ama loo tarjuntaa qaar ka mid ah mufasiriinta ayaa waxay rumaysan yihiin in reer banu israa'iil ay ilaah u riixayaan sida gaarigacan bal uu ka buuxo balse fakarku sidaasi ma ahan ee waxaa ilaah iyaga uu ku leeyahay reer banu israa'iilow idinku waxaad ahaydeen dadkayga waxaan idin dhex keenay dhulkan oo waxaan hortiinna ka eriyey reer amoor haatan waxaad joogtaan dhulkii waxaanan eriyey reer amoor waxaad iminka idinka ku dhiinugalaysaan isla dembigii aan dhulka uga saaray reer amoor waxaad adkaynaysaan xaaladda oo waxaad i cadaadinaysaan sida gaarigacan bal uusan qaadi karin la saaray oo kale weli meeriska cutubka labaad ayaannu ku jirnaaye waxaa nebi caamuus uu leeyahay sida ku qoran aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban oo waxaa qoran sida tan kan dheereeyaa ma carari kari doono oo kan xoogga badanuna xooggiisa kuma adkaan doono oo kan itaalka badanuna isma samata bixin doono oo kan qaansada haystaana iska taagi maayo oo kan cagaha ka dheereeyaana isma samata bixin doono oo kii faras ku joogaana isma samata bixin doono oo kuwa xoogga leh kii ugu geesinimo badanuna maalintaasi uu carari doonaa isagoo qaawan ayaa rabbigu leeyahay waxaa mufasiriinta qaarkood ay rumaysan yihiin in wixii nebigu uu ku hadlay ay dhaceen kadib markii dhulgariirkii laynoogu soo sheegay cutubka koowaad aayaddiisa koowaad hase yeeshee aniga ilama ahan oo aayadahan looga hadli maayo dhulgariirkii waxaan rumaysanahay in israa'iil wakhtigaas aanay u dhicin dhulgariir waxaa aayadaha laynoogu sheegay inay imaan doonto maalin xere iyo fandhaal ay kala dhici doonaan oo israa'iilna laga adkaan doono markaas wakhtigaas isaga ah ma ahayn wakhtigii nebi caamos dhulka uu ku wacdinayey laakiin wuxuu ahaa wakhti soo socda oo mustaqbalka ah balse marka wakhtigaasi nebigu uu waxyinayo la gaaro derbiyada magaalada ayaa soo dhacaya waxaana dhulka soo gelaya cadowgii israa'iil oo kuwii xoogga badnaana tabartooda ayaa gabaysa haddaba kuweenna soomaalida ah aynu ka fakarno wixii ku dhacay dhulka israa'iil oo aynu ku cibrad qaadanno wixii ilaah iyaga uu ku sameeyey innaga laynoo dhaafi maayo dembiyadeenna aynu qaran ahaan u gelayno markii xukunka uu dhaco waayo xukunka wuuba inagu dhacay haatane waxaynu noqonaynaa kuwo itaal daran oo waxay inala noqonaysaa in xukun aanu ina saarnayn waxaa loo baahan yahay in aragtiyadii hore oo dhan la beddelo oo la eeg eego halkii dhibaatadu ay ka soo bilaabatay waana in dhibaatadii hore iyo rafaadkii lagu waana qaato waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii saddexaad iyo ciqaabtii reer banu israa'iilkii reer waqooyiga ahaa ku dhici doontay haddaan lala imaanin towbadkeen iyo weliba isbeddel waxaannu haddaba iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal meeriska cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi caamos cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi caamos ayaa wuxuu ka hadlayaa dhegaystayaal ama mawduuciisu uu noqonayaa eedda ku imaanaysa guriga ama reer banu israa'iil haddaan dhegaystayaal arrinkaasi wax idinka taabanno ayaannu la soo baxaynaa haatan baalka kun boqol afar iyo afartan ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinka oo keliya ayaan idinka aqiin qolooyinka dhulka deggan oo dhan haddaba xumaatooyinkiinnii oo dhan ayaan idin ciqaabi doonaa iminka ilaah ka dhigi maayo inay kala qaybsan yihiin reer banu israa'iil wuxuu la hadlayaa qaranka oo dhan waa kuwii uu masar ka soo bixiyey wuxuu isagu u arkayey iyaga sida inay yihiin hal qaran laba iyo tobanka qabiil ee reer banu israa'iilna waa hal qaran oo ka soo farcamay hal nin oo la yidhaahda yacquub ama israa'iil weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi caamos aayaddiisa labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinka oo keliya ayaan idinka aqiin qolooyinka dhulka deggan oo dhan haddaba xumaatooyinkiinnii oo dhan ayaan idin ciqaabi doonaa waxba ciiro iskuma qarinin nebigu hadalkana ma dedin oo waxba uma sarbeebin markay joogto xumaantooda oo wuxuu leeyahay ilaah wuxuu idin ciqaabayaa xumaatooyinkiinna oo dhan waana arrinka biyokama dhibcaanka ah oo aasaaska u ah ciqaabta ku soo fool leh labada qaran waxa ayaan darro ahayd in siyaasiyiintii iyo wadaadadiiba aanay jeclaysan farriintaas runta ku sallaysan ee ah in ilaah uu u ciqaabayo reer banu israa'iil dembiyadooda waxay dadka u sheegayeen been oo waxay doonayeen in hadallo aan jirin iyo wax been ah ay rumaystaan waxaa ilaah uu ku leeyahay haddaba reer banu israa'iil idinka oo keliya ayaan idin aqiin qolooyinka dhulka deggan oo dhan marka uu sidaas leeyahay ilaah ayaa waxaa hubaal ah marka uu sidaas leeyahay ilaah ayaa waxaa hubaal ah in dadku ay weli dembiilayaal ahaayeen wixii ka dembeeyey markii luqadaha dadka laysku qasay iyo markii laga baabi'iyey qalcaddii baabel oo iyadu ahayd mid loo dhisanayay fallaaganimo wixii intaasi ka dambeeyey ilaah dadka kale ee dhulka deggan kuma faraxsaneen waxaana looga soo tegay dembiilanimadooda iyo fallaaganimadooda waxaa ilaah uu bilaabay inuu u yeerto mid ka mid ah quruumihii wuxuuna ahaa addoonkiisii ibraahim wuuna la hadlay oo wuxuu ku yidhi ka soo tag dadkaaga iyo dalkaaga nebi ibraahimna wuu yeelay hadalkii rabbiga oo ilaah wuxuu kolkii dambe u ballanqaaday nebi ibraahim inuu quruun weyn ahaan doono wuxuu kaloo u ballanqaaday inuu siiyo dhul marka haddaba uu leeyahay idinka oo keliya ayaan idin aqiin qolooyinka dhulka deggan oo dhan ayaa ilaah wuxuu ka hadlayaa arrinka ah inuu nebi ibraahim u yeertay
adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin